bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii koob iyo lixdanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar diirud صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة الإسراء بلو جيدين كقاضينا سورة التطبيع الصبنات سورة دني وحاي سودك النبي عليه الصلاة والسلام انتي أنو كهجرونين آه مكة حوغاكار محتويات كده يوحي أبها يكوب ستين دورة ريموت أي لو سو كوبي كراه وقورنا وحي كور رميسا معجزة رياض كبضان النبي محمد إلهي وسلي عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج oo labadaa meelood nebigu isu maray qudus iyo caalamka kore waxaa ilaahay uu ku tilmaami doonaa adigu mucjisadaasoo dee lagu tilmaamayo inay tahay soo dhaweyn nabiga ilaahay uu siiyey iyo ka dhaqdhaqid wixii soo maray laga dhaqdhaqayo iyo arrinkan oo nabiga loo xilsaaray calayhi salaatu wasalaam muhiimadda uu leeyahy awgeed oo ilaahay uu muujinayo mucjisadan iyadaa israani waxa uu sanad ka hor ama dhowr sano ka hor ka dhacay intii hijrada ka hor maka min almasjid alxaraam inantii ilmaadeerka ahaayna cali walaashii umhaani la odhan jiray gurigeeda ayuu ahaa marka masjidka laftiisa ma ahayn laakiin wuxuu ahaa guriga sida dee jumhuurulmufasiriin isku waafaqsan yihiin taariikhdana ku cad marka xaramka oo dhan in masjidka uu la mid yahay xagga fadliga iyo tawaabka aayaadka loo daliishanayay kamid oo salaadihii siday u fadli badnaayeen masjidka dhexdiisa in xaramkana ay markaa u fadli badan yihiin waxaa culimada muslimiintu ay u badan yihiin in nebiga jirkiisa iyo ruuxdiisaba la dheelmiyey oo aanu ahayn shayga la dheelmiyey ruuxdiisa oo qura waxay u badan yihiin mar kale inuu soo jeed ahaa ama yaqdatan laakiin aanu ahayn manaam ee uu soo jeed ahaa waxa arrintani ay tusinaysaa ixtiraamka ilaahay uu siiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam adiga arkoo dowladuhu arrin muhiimi marka uu dhaco waxaa loo yeedhaa safiirka safiirkaasi waxay tusinaysaa yeedhmadiisa gaarka gaarka ahayd in arrinka lagala tashanayo ama loo sheegayo ama la farayo iyo wax muhiima walilaahi almathalu lacla ilaahay iyadoo uu tusaalaha fiican iska leeya waa mithaalun baynu usoo qaadanaynaa marka sharaf weyn bay nabiga u ahayd calayhi salaatu wasalaam dadkii musaacidiinta u ahaa adeerkii iyo xaaskiisii iyo markii ay dhinteen kadib siday suuratu yuusufba kusoo maraynay ayaa ilaahay sidan uu maaragtay qalbiga uu soo dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybteeda labaad suuradda waxay ka warras ka warramaysaa reer banu israa'iil iyo markay alla ka durkeen ceedihii soo gaadhay iyo cadaabkii la soo mariyey iyo jabitaankaasi inuu kusoo noqnoqon doono miraaran wa tikraaran marar dhowra suuradda ilaahay waxa uu ka warramayaa dhexdeeda aayaadka kowniga cajiibka badan habeen iyo maalin iyo qorax iyo dayaxba waxaa saddexaad oo ilaahay uu kusii xisiinayaa aadaab akhlaaqiya adabta wanaagsan الآداب الاجتماعية الفاضلة أخلاق ذا ونكسنا ومدن إلى هوح فرية وحديدة وطالر في الدون تدرس كن كجرتة ضلالات المشركين أي إلهي سورة دحية وكح أحسدونا لمن كقال ذا هي مشركين وحي دلدليين فرها بطنا اه تاريخ لغاقا لغا لغو حصي يوم دون لغا دقيقة مركزات دفعنا إلهي توحيد كيسي حق أولية وكحسين دونا سورة إلهي وحكسوا قبقبين اه معاك iyo qiyaamada uu ka waramo iyo ammaanta iyo hufnaanta uu leeyahay wax walba uu ka hufan yahay xun bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana waxa hufan oo ceebka hufan aladii ilaahay asraa bicabdih addoonkiisii guura geliyey leylan habeen min almasjid alxaraami masjid alxaraamkiibuu ka guura geliyey oo maka ah ila almasjid alaqsaa masjidkii fogaa ayuu guura geliyey oo bayt lmuqadas aladii kaasoo baaraknaa xawlahu hareerihiisaanu barakaynay linuriyahu si aan u tusino nabiga min aayaatina aayadaha iyaga la yaabka badan buu lahay waana soo tusiyey oo xadiidka dheer ee xadiidu lisraa walmicraaj la yidhaahdo dee wakhtigu aanu inoo saamaxayn inaynu dareerino ayaad ka raajici kartaa kutubaha xadiidka maca turuqihi almutacadida isagoo siyaabo kala duwan usoo arooray innahu ilaahay huwa isagu asamiicu albasiir kii wax walba maqlaya wey wax walba arkaya marka israhaana dee waxa uga dambeeyey curuujkii nabigu uu fulay calayhi salaatu wasalaam xagga kore ilaahay baa ka hufan inuu taa kari waayo gaaladu ay fahmi waayeene wuu karaa waanuu fuliyey xaqaa'iq jirana way ahayd isruna waa guuragalka habeenkii cabdigan ilaahay uu xusayna waa ammaan addoonka shayga ammaan waxa ugu filan ilaahay u qiray addoonnimo taasa ammaan ugu filan waktiguna waa wakti kooban oo leylan baalid labada meeloodna saasay u kala fog yihiin xaramka iyo aqsa masjidul aqsa waxaa loogu tilmaamay wuu durugsan yahay masjid ka sheeyey markaa ma jirin oo ilaahay lagu caabudayo saa darteed baa almasjidul aqsa lagu tilmaamay barakayntan ilaahay hareerihiisa uu barakeeyey macnawi iyo maadiba way tahay oo goobtu waa shaam waa la yaqaanaa waa meelaha ugu khayraad badan caalamka sidaa gaaladuba dee ay ugu dhegeen ee ay u degeena intay usoo fikireen yuhuud ay dhex dhigeen alafaacil masmuuma abeesadaa suntu kasoo butaacayso sidaa ay u dhigeen khayraadka ayay kusoo eegteen oo yoolu ahayd siyaabaha ilaahay u barakeeye waxa ahayd dee waa goobta ambiyada ay isugu imanaysay intooda badan ay ku wafaadeen nebi muuse markuu sii dhimanaya ilaahay uu codsaday ka codsaday inuu ku dhoweeyo nabi maxamedna ambiyada uu ku tukinaya calayhi salaatu wasalaam aayaadka uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa webiyaal xagga sare kasoo burqanaya geed cajiib badan oo sidratlmuntaha la yidhaahdo oo ilaahay uu tusiyey oo balanbaaliso dahabah iyo anwaar kala duwani ay maaragtay dabooleyso suuratu najmi bilowgeeda saad ka akhrii karayso alla waxa uhi waaataynaa muusa alkitaab nebigaa waxaanu siinay kitaabkii nebiga muuse la ydhaah waad arkaysaa waxaa ilaahay uu isku xidhay xaramka iyo aqsa waa laba meelood oo wax badan ay ka dhexeeyaan mar walbana gacanku hayntooda iyo mas-uuliyadooda iyo tacmiirtooda waxaana awliyadiisa cidda ehelka u ah oo ah dadka muslimiinta ah reer banu israa'iil markii ay muslimiinta ahaayeen waa tii layidhi ka saara camaaliqada iyo kuwii waaweynaa iminkana halkii camaaliqada cidda ku jirta ee in laga saara ay waajibta waa iyaga marka mar walba cidda gacanku hayntiisana waa dadka muslimiinta ah sidaa uu nebiguba u tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintaa xil wareejin baha ilahay uu ku wareejiyey nebi muuse ayaa halkan ilaahay qisadiisa ka warramaya waxaanu siinay kitaabkii wajacalnaahu hudan kitaabka hanuun baanu uga dhignay libani israa'iila reer banu israa'iil bu hanuun u ahaa allaa tattakhiduu baa ilahay udhaha ka yeelanina min duuni aniga sokadayda wakiilan cidaad kala saarataan yay jirin oon ilaahay ahayn sidaa inagaba layna farun baa iyagana la faray duriyata man xamalnaa yaa duriyata man xamalnaa maca nuux nebi nuux ciddii aanu ku xambaarnay doonida maciisa ubadkoodiiyow macnaha ubad waxaa u tihiin dadkii la fuulay nuux doonida ilaahay wuxuu xusuusinaya halkuu ka soo saaray halaaga arag laydinka warrabeebaa kasoo badbaadeen ummaddii dhan dhammi waxaa ka faracanteen intii nuux la socotay duriyata man yaa duriyata man dad ubadkoodow dadkaasoo xamalna aanu ku xambaarnay fi safiinati maca nuux dadkii doonida aanu saarnay ee nuux la raacay intii ka farcanayd haddaad tihiin ilaahay inaa ku mahadnaqdaan mooye inaad ka gaalowdaan ma ahee alla ka guddoonta waxyiga innahu nebi nuux kaana cabdan shakuuran addoon ilaahay ku mahadnaqu ahaa ilaahay addoon mahadinayu ahaa waa ammaanta ilaahay uu siiyey nebigaa cabdanna waa lagu sifeeyey shakuuranna waa lagu sifeeyey sidaasuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ahaa wuxuu uhi kol haddii addoon ilaahay uu maamuusay aan ahay inaan ku mahadnaqaa waa laga maarmaan icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilun min cibaadiya shakuur waqadaynaa ilaa banii israa'iila waxaanu u waxyoonay fi lkitaabi towraad waxaanuugu waxyoona oon usii sheegnay buu ayaa ilaahay u yihi latufsidunna fi lard dhulka waa idin aafayn waa dhulkay deganaayeen iyo caalamka o dhan maratayni laba jeer walataclunna way idin isweynayn oo way idin kibri doontaan culuwan kabiira isweynayn aada u weyn reer banu israiil saasaa ilahay usii sheegay kitaabkooda towraad baaba kasii warramayay inay baatilka ku luga fidsan doonaan oo dhan walba ay u ridi doonaan laba jeer baa si gaara ilahay u xusay fa idaa jaa-a markuu yimaado wacdu ulaahumaa ta hore ballanteedu bacanaa calaykum waxaanu idinku soo diri doonaa cibaadan lanaa addoommo aanu leenahay buu lahay ulii baasin shadiidin balaayo daran leh awood milatari leh waa lagu salliday kuwaa fa jaasuu waxay baadhbaadheen khilaala diyaar guryahooda dhexeeda guryihii reer banu israa'iil dhexdooda sida iminka falastiiniyiinta iyo dadka muslimiinta u dhex baadbaadhayaan ee kaaraha u dhex marinayaan iyo diyaaradaha sidaasaa ilaahay qaar u baadbaadha ugu sii daayay yaay ahaayeen allahu aclam alla ma cayinin waa waktiga ambiyada qaarkood laayeen ayaa lagu sallidaa ayaa ambi ayaa lagu salliday addoomaha awoodda badan buxtunasar iyo ninay mufasiriintu magaciisa ku sheegeen awood badan baa lagu salliday wa kaana wacdan mafcuulan ballan ilaahay uu fulinayo wey ballankaasi waa mid la samaynayo mid ilaahay xaggiisa laga qadaray oo fulaya oo baaqanayn wey marka jaasu waa baarbaarin wey daafu way wareegeen uma intii kuwaas ay cagta idin mariyeen kadib radadnaa lakum lkarwa waxaanu idiin soo celinay awooddii ayaanu calayhi dushooda idinka celinay radadnaa lakum lkara gacan sarrayntii baanu idinka siinay calayhim dushooda oo waa ka xoog badateen oo waa rogateen ila waa yawmun biyowm waamdadnaakum waxaanu idinku xoojinay biamwaalin xoolo wa baniina wiilal wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay akthara nafiira kuwa tiro badan tiro badan xagga nafiir walaalka lasoo kiciyo ee nufuurkiiyo bixitaanka soo sameeya kuwo badan baan idinka dhignay col badan baa noqotay cidbaha ayay kolkii hore idin jareenay intuu awooddii laydin siiyada awoodmid la tiriya mid dhaqaalaba laydin soo celiyay iyadoo mar labaad laydin imtixaanaya markii cadowgu idinka adkaaday in axsantum buu ilaahay reer banu israa'iil haddaa wanaag samaysaan axsantum lianfusikum dee nafihiinun baa u wanaag samayseen ilaahay waxba uma idaan tarin waxaa laydin farayaa oo waxsan idiina wa in asa'tum haddaa xuma fashaana falahaa ay facalayha naftiinnun bay saarantay kolkaana ilaahay waxba ma gaadsiin kartaa fa idaa jaa markuu yimaado wacdulaakhirati marka dambe ee dhulka fasahaadisaan ee ilaahay cadowga uu idinku sallido markaa ballanteedu kolkay timaado fa idaa jaa kolkuu yimaado wacdu alaakhirati kolka labaad ee dhulka fasahaadinaysaan wakhtigeeda bacathnaa calaykum cibaadan lanaa wey cudifataani lidilaalati lawal addoomuun baanu idinku sallidaynaa markaana dhakada idinka garaaca liyasuu-uu wujuuhakum si wejiyadiina ay u xumeeyaana u murugootaan وليدخلوا المسجد إيسي أي بيت المقدس قلان إذن كقبصدان كما دخلوها أول مرة سيدي أي كل هربا قلان وليتبروا إيسي أي بابيان أي هلاقان ما على وحي أي كحق بطان أي كهبسدان تطبيرا هلاك ما على وحي أي كعنت كردقان أي كقالب نقضان تطبير بيكو سمينا ويبابئين دونا ساسانا يقول عذاب مركي لوابنا التاريخ ده sida daa macruufka ah laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam u hijrooday dee madiina ballamuu la dhigto waabu sharkoodu iska bustaynaya kolba way soo kabacaan dabeedna xumaantiibaa soo laabqaada markaasaa banu nadiir banu qurayda iyo banu qaynuqaac intaba qaxoontibaa ku dhacay cirbahana la jiro kowbaa laga dhigay huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli lkitaabi min diyaarihim liwali lxashr آخر الحشر ما يستشر وكي عمر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا سورة الحشر بلا وغيرها فالزواج في مركة لقوق علينا منكة مركة الله بادنا إلى هاي جنب كدقة ومسلمين تقصى لدي نبي محمد يسعى عسى ربكم أن يرحمكم بإلهي وحر ربي ودوي هاي إنو يدين حريستها دهجة كتارها هنونتان وإن عدتم هدي أصان قتان عدنا وأصان قنيبو لهي ما أنت تدوي صان عدنا وأكوا عيسى صور صدي وقل كان سنة مكان ماضي أي سرور سيدا كترين كوا مسيحيين تقيبه هذا كلا دوان شرقي غربي لا رورين تودا ويكا قيب قلان تاريخ هدي أدي وأخربي وكان ليسوه كان ما أنت هلكا مركا وإن عدتم عدنا أي كترين إلهينا waxa ay uu bixiyay bushaaradaasoo iyagana tahdiidka ku ah soo noqoshadii ilaahay uu soo noqonayuunba hadhehaat waina liadan waina hadan linaadirihi qariib aroorta qofka u fiirsanayaa ma foga marka waa in cudtum cudnaa bay maanta ku jiraan xaaladooda kolka la eego wajacalnaa buu ilahaydhi waxaanu yeelnay jahanabo naarta la idhaahda lilkaafiriina gaalada xasiiran gogol baanu uga dhignay gogol bay utii gaalada adduuniya aakhirada ilaahay waa u goglaya وإن عدتم عدنا عصرنا ينتوغنو دقار با إلهي وكسلبا ويكسوا كبتين أو هتلر نكي لو لنشي لهم موفيي أو كي بريد دوي تيمهي وروريني وعلى ذان تيمهي تذكي ونقل لاي انتا سوى تنبي نقضين بيجا موقت هاي نمان كوا بيانا ليال آدو وين خوانا وحيابا هي كسي درايا وحكم إلى العقنا إلى هلان بير ربا أو ترادن هذه يشيرا إلى ذان سدح مليون يا وحي شيغا وح بدن بي كدرانا وي بومبونيا وقال لكم تراي هو تراي شيغا marka waxay rabaan inay adduun ku helaan ayay doonayaan ilaahay baa wuxuu yidhi ina hada alqur'aana qur-aankana haysaan yahdii lilatii yahdii wuxuu ku hanuuninaya ay innaas dadka wuxuu ku hanuuninayaa lilatii arrintii hiya iyadu aqwamu toosdi badan wa yubashiru lmu'miniina dadka alla rumeeyeyna wuxuu uu bushaaraynayaa khayr oo dhan buu u warramaya u yaboohaya aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaat camalada fiican falay wuxuu u bushaaraynayaa ana lahum inay leeyihiin ajran kabiiraa abaalmarin aad u weyn abaalmarinta weynina waa janna un haddii ilaahay uu siiye reer banu israa'iil kitaabka oo ay kitaabkaa aayala-aan kaga dhaceen kitaabka aanay calfanin anfac aanay kala kulmin oo arrinkoodii halkaa uu ku dambeeyey idinkana ilaahay kitaabka ammaantan iyo wanaaggan labuu idin siiyey halkoodii ha marina macnaha marka la eego latiifada ama munaasabada ka dhaxaysa kitaabkoodii oo la sheegay iyo kitaabkeennana la xuso la ammaanay waa taa wey ummad baa kitaab la siiyo waxay kala kulmeen la idiin sheegay idinkana ayay dhicintii oo kale qur-aankani wuxuu ku aanuninayaa lilatii hiya aqwa macnaha wasfi mawsuulka mubhamka ahi wuxuu tilmaamaya meel walba waa lagu fasiri karaa lilatii arrintii hiya aqwamu aqwam waa ismu tafdiil toosni badan maaha toosan waa toosni badan arrin kastana waad u kaxayn kartaa arrin kastana wixii toosni badan baa kitaabku ka keena arrin adduunyo iyo mid aakhiro iyo arrin caama iyo arrin khaasa iyo arrin dowladeed iyo mid qabiil iyo mid qoys aqwamkiisa haddaad doonaysa halkana laga raadiya meelo kale oo aynu ku indhabeello gidaarka aynu soo taabanay lagama hele ilaahay waa kaa ina tilmaamay lilatii hiya aqwamu wuuna dhaqaaqay oo kitaabkunbaad ka baadhan dabeedna wuxuunaad ka heli doontaa isaga lilatii hiya aqwam oo adiga arkaya akhlaaqiyaadka iyo aadaabka iyo usluubka ilaahay ummadda uu ku hagay وأن الذين كوي لا يؤمنون بالآخرة كوان آخرة رمينين اعتدنا لهم عذابا ليما عذاب كل بانو ديار إذا إلهو قفكوا با إيمان لا وهدو يا آخرة ضفرة وحكا تنبيس كمرية وحنو ديار إذا إلهو لوغادو أو عذاب كل ويدعو الإنسان إنسان كهضبا إلا أنو دوران كريني وحي أدنا إلهي أدوران موياني أي هل كان إلهي أكوبا يامنية وعقل كيسا إيه ربيتان كيسا إيه yididiiladiisa mid walba haddii lagu sii daayo insaanka alaxl iska ayuu iska jebinaya wayadcu linsaanu bani aadamku wuxuu u yeelanayaa bishari balaayada ducaa'ahu bilkhayr ka ducaa'ihi bilkhayr siduu khayrkaba ilaahay u baryo dhacdaa mararka qaarkood inuu sharna ilaahay baryo waxay odhan jireen allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaai aw itina bicadaabin aliim kaasiba waa insaan لأنه إنسان هاي وإنسان إلهي ساين أغوحه من النبي أكتاقنا عليه الصلاة والسلام ماشي يقفل لك بطنا يدوك إلهي يش... شخص يقفل لك بطنا والنبي محمد أبو أكتاقين بركع سعين كان لي إلهي وحطوه حق وضه أنه حق أيانا عالفن إنه وحلا وحلا يسنة قصوه ده عذابي نارها قية صواريخة نقع ففبول بركع النبي عليه الصلاة والسلام مدن ولا تليه وحولي تبكي نية الدنيا لينها وارنا لا لا تتفق ساعة إجابة wakti ilaahay ducada oo aqbalayo si aydaan u waafaqin haddaad carruurtaada habaarto ama aada reerkaaga habaarto ama aada habaarto xoolahaaga ama aada ummadaada habaarto iyo waddankaaga oo dabeetana ilaahay kaa aqbalo dee waa kaa dhacday oo kugu dhacday marka nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam habaar ka daaye wayadcu linsaanu bishari ducaahu bilkhayr taasi waxay tusinaysaa inaanu dantiisahay indawakhay wey wa kaana alinsaanu cajuulan asalkiisu wuxuu iska yahay degdege wuu qadiman yahay ukaadintaba ma yaqaano jawaabtiisu waa sariic baatilka inuu markiiba ku jawaabo aayaadkii sidaa ilaahay uu ka warramo waxa uli wajacalna alleyla waannahaar habeenkii iyo maalinkii waxaanu ka dhignay aayatayni laba astaamood oo waaweyn oo awoodda alla muujiye waaxidnimadiisa iyo tasarufkiisa famaxawnaa waxaanu tirnay masaxnay aayat alleyli habeenka astaantiisa habeenka astaantiisu waa maxay waa madowga maalinka astaantiisuna waa iftiinka maalinkii unbaa yimo habeenkiiba meeshuu ka baxo astaantii habeennimo waa la waayey wajacalnaa waxaanu ka dhignay aayata nahaari maalinka astaantiisiina mubsiratan mid wax arkaysa alidaaa iftiinkaa ilaahay uu ka dhigay calaamanimadiisa iyo mucjisada in la yaabka lah uu leeya waa iftiinka yaabka badan litabtaquu si aa u raadisaan fadlan min rabbikum dheeraad ilaahayna xaggiisa ka yimi ilaahay dheeraadu idinku arsaaqay oo dhulka ka guranaysaan iyo arsaaqadu ku daadiyey ayaa iftiinkaa idinkoo ka faa'iidaysanaya sidaa u guranaysa ducafadaa iyo masaakiintaasaynu nahaye haddii la idhaahdo waktigu waa wada madow maxaa la maxaa la kororsan lahaa waxba lama qabsan kareen fadlan min rabbikum waa dheeraad ilaahayna xaggiisa ka yimi baa lagu yidhi iyo walitaclamuu si aa u ogaataan cadada siniina waalxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta si aa u ogaataan habeenkiiyo maalinkaa wax lagu tirsanayo mid qamariya iyo mid kale oo shamsiyada waxaa lagu tirinayaa oo sanadihii lagu tirinaya oo xisaabtii laga tixraacaya waa habeenkii iyo maalinkii bilihii iyo sanadihii iyo maalmihii waxa saasay ku soconaya manaaficda lagu tegi ayaa lagu sheegaya yasaluunaka can ilahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj dadka waqti u bisha waxbayay ku weydiinanoo maxay la yaraataa iyo maxay la weynaataa iyo qadiyad juquraafi waxba yay ku mashquulin xagga xikmadda ha ka raaceen iyo nuxurka ku jira wa kulla shayin baa ilaahay wax kasta u baahan tihiinba fasalnaahu waanu dhigdhigno waanu kala saarnay tafsiilan kala saarid si loo fahmo aayadnimadiisa iyo cajaa'ibkaasina loo arko wa kulla shayin fasalnaahu tafsiila adduun iyo aakhiraba arrin hore iyo ku dambaba maslaxad wax kasta ay ugu jirto dadkaba ilaahay wuu u kala qaaday oo wuu u bayaamiyey dadka imtinaan baa ka dhacay وكل إنسان ككست آدم أبا ألزمناه وحأنه كحبنا يعني نقص إن طائره آيه في علف كسبا في عنقه وقلنا ونخرج له وحنوص صار دونا يوم القيامة درارك الله إلى كتابا بانوص صار يلقاه لكل مدونا منشورا إساقك على بحثا كتابك على بحثا وأنا حتى أولانا إنه إذا قرصوني هاي هلا إيه كلا سارو أي الله صاري دائر كسبا قورت الله صاري قف ولبا calafkiisii qoortuu suran yahay muxuu la kulmayaa mise ma shar mise khayr aayihiisu muxuu noqonayaa ma saciid mise shaqi qoortay u suranta marka daayirka waxaa calafkii daayir loogu sheegay hadiyo jeer carabta shimbirka wax ka saadaalin jireen ama waxbay ka tafaafuli jireen kaanuu yatatayaruuna tuyuur shimbiraha ayay qaarna baasaysan jireen qaarna u arki jireen inay khayr u leeyihin marka wixii calaf waxay ka baarbaari jireen shimbiraha calafkii haddaba qoortu idinku xidhan yahay meel kale ha ka daydayna baa layidhi wa kulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqi qof walba calafkiisii wuu qoran yahay mana dhaafka daa'irkaasi waa kitaabkiisi oo kitaabkii ay wax ugu qornaayeen wuu ka ag dhow yahay qoorta uunbaabuu sidii wax usulan oo kale uu ka dhigan yahay maalinka qiyaamahana waa kan isagoo qoran ilaahay soo dhigay اقرأ يا للي أخر كتابك أخر قرآن كما لا يكتسو دياريين لا يابك بطمع كفى بنفسك ما أنت وحك غفلا كفى بنفسك فاعل كفى ولا سيادي يا بابا توكيد بفائدين كفى نفسك نفت هذا كغفلا ما أنت اليوم ما أنت ده عليك حسيبا مدك حسابسة وكو جوابتك قنعسة ده تاب بابا كغفلا بحي لغا قرآن الدفير كرين واتا qoraalkiina waa kan maxaa cayiman wax waliba way ku cayimeen waxba lagama waayo marka aduun baa isqancinaye wakaasi akhri baa layidhi ilaahayna wuu xusay dadku say markay kitaabka akhriyaan u kala baxayaana wuxuu ihi man ihtadaaka hanuunaa fa innamaa yahtadii linafsi naftiisuunbuu u hanuunaya cidi hadday hagaagta iyadaa wax kororsato ilaahay waxba umay tarin waman dalla ka anbada ee ka dhaca sawaabka fa innamaa yadilu calayha naftiisuu lumaya lafihiisu kaasina u halaagsamay ilaahay waxba ma yeelin walaa taziru xambaari maysa waasiratu nafsan baabta wisra ukhra wisra nafsin ukhra naf kale dembigeed ma qaadayso ilaahay naf walba wuxuu kala xisaabtamaya waxay geysatay halkaana waxa ku jira ilaahay cadaaladiisii baa lagu bayaamiyey iyo inaanu rabbi godobtiiyo aanada aqoonin sida addoomuhu ay isugu qabsadaan godob iyo aana wax la idhaahdo ilaahay sidaa ma yeelaye qof walba wuxuu kala xisaabtamayaa wixii uu geystay wamaa kunnaa manihim baa ilaahay uhi isagoo isweyneeyey tabaaraka watacaala weynidaasuu leeyahay mucadibiina kuwa cadaab marinaya aadamaha xataa nabcata rasuulan jeeraanu rasuul usoo dirna ma cadaabayna baa ilahay uhi bani aadamka taasi waxay tusinaysaa inuu u baahan yahay rasuul inuu u baahan yahay kitaab caqligiisu hadduu ku filan yahay oo keliya iyo garaadkiisa iyo isla weynaantiisu hadday ku filan tahay waa la cadaabi lahaa laakiin wax cadaabkii looga daayay waxbaa ka dhiman idan markaa diinta baahidaynu qabnay aada u bayaaminaysa aayadda diinta iyo rasuulka baahidaynu qabnaa waa kaa keentay inuu ilaahay inooga daayay cadaabkii waa ahlu fatraha qolada la idhaahdo ee labada nebi dhexdooda lama cadaabo adilada markaa loo daliishanayay ka mid tahay oo mar haddii aan dee waxba cidi u sheegin oo diintii hore iyo kii dambe midna aanu soo gaarin oo laba nebi dhexdoodu yahay waa jahligaasaa lagu cudur daaraya sida culimada muslimiintuba in badan ay ka waramaan qofku haddii diintu aanay gaarin wixii uu sameeyo loo qaban maayo ama waxaaba uu ka jaahiliyo aanu ogeynba alla waxa uli waydha aragnaa markaanu doonno an nuhlika qaryatan magaalo inaanu cawda u jarno amarnaa waxaanu farnaa mutrafiiha kuwooda maalqabeenka ahee dhargay ayaanu xumaanta farnaa macnaha amarkani waa amar qadari ah oo ilaahay baa hore u qoray fa fasaquu fiihaa markaasunbay magaalada ah ka sahaadiyaan faasiqiin bay noqdaan dhexdeeda yuurura fa fasaquu fiihaa way aafeeyaan dhan walba way u ridaan maxaa dulmiya maxaa kibira maxaa jawra faxaqa calayha alqowl qowl lcadaab baa ku rumooba faxaqa calayhaa magaalada waxaa ku rumooba alqowlu qowl lcadaab baa ku rumooba fadamirnaaha tadmiiran markaasaanu halaagnaa halaag buu lahay markaa waxaa nasku bayaaminayaa ummadaha had iyo jeer kuwa maalka iyo madaxnimada iyo aqoonta leh ee la bidayo ee iyagu iskaba laban ayuuba aafeeyada ilahay ul waa dhaqan soo jireenaha ee iyaguba wax ku qaba markaa fasaadka iyo macsiyada ay samaynayaan taasunbaa sabab ugu noqotay inuu ilahay halaago wakama halaknaa buu ilahay yidhi in badan baanu halaagnay min alquruuni ummado min bacdi nuuxina nuux ummado badan oo ka dambeeya waa la halaagay wakafaa birabbik ilaahaagaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoomihiisa dembigay sameeyeen khabiira mid xogaalwa oo basiiran arkaya xogogaalnimo iyo aragba isagaa ugu filan dembiga addoomaha taa macnaheedu waxa weeye waxan kale ee laga waraysanayo qofka camalkiisii malagga laga waraysanaya ama kitaabka laga akhriyaya waa qancinuune dee ilaahay waxba kuma seegana qofku wuxuu geystayba uu ogya man kaana ka ahaaday buu ilaahay yidhi yuriidu lcaajilata tan degdegaysa ka doonaya adduunyada cajalnaa lahu fiihaa waxaanu adduunyada ugu dadejinaynaa maa nashaau waxaanu doonno liman nuriidu weliba cidaanu doonno qofkaanu doonno waxaanu doonaan u dadejinaynaa laakiin qofkii doonaa wuxuu doona ma ah marka arrinku waa ka ilaahay kooda ma aha marka adduunyada anaa haya weeye ayuu ilaahay leeyay uma jacalnaa lahu waxaanu u yeeli doonaa jahannamo naarta la ydhaahdaan u diyaarin yaslaahaa isagoo gelayo madmuuman ceebaysan oo eedaysan madxuuran oo la fogeeyo malcuuna ifkii ayuu ku gaabsadau aaminay waanu siin waxaanu doonno wuxuu doono isagoon helayna ogaada marka xagga dambena waxa ugu dambeeya uun caydan iyo ceebayntan iyo fogeyntan waman araada alaakhira cidda aakhiro doona wasacaa lahaa u camal fala aakhiro sacyahaa camalkeedii sacyahaa camalkeedii baa layidhi waa camal khaas ahoo cayiman oo sharcigu tilmaamay waxa akhri ku hagaagaysa wa huwa mu'min isagoo ilaahay rumaysan shuruudaha lagu xidhayaa ogow camal wanaagsan ayuu sameeyey isagoo iimaana leh fa ulaa'ika kuwaa kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuuraa mid lagu mahadnaqay ilaahay baa ku mahadiyey iyana way mahadin doonaan camalkaa halkaa waxaad ka faa'idaysatay aakhiro iyo adduunyadaba alla wuxuu caddeeyey inuu isagu leeyahay hanyaraanta ha la yska ilaaliyo hanyaraanta iyo ducufnimada oo addoonku ilaahay ha baryo adduun iyo aakhiraba oo yuu arrimaha isku yaraynin rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar allaahuma aslix lanaa diinana aladii huwa cismatu amrina waaslix lanaa dunyaana alatii fiiha macaashuna waaslix lanaa aakhiratana alatii ilayha macaaduna waa ducada shaamilkii nabiga kusoo arortay calayhi salaatu wasalaam kullan buu ilahay yihi ku kasta oo ummadahan ka mida numiddu waanu siinaynaa haa ulaahi wa haa ulaahi kuwaasoo gaalada iyo kuwaasoo islaamka aba min cadaa'i rabbik ilaahaaga deeqdiisa waxba laga siinaya alla wuxuu ihi labada qoloba ifkan waan u fidhiyey deeqdaydi ilaahay waa raxiim nicmadiisa waa ballaarhan raxmaan wamaa kaana cadaa'u rabbika ilaahaaga deeqdiisa iyo waxbixintiisu may ahaanin maxduuraa mid mamnuuca oo laga mamnuucayo dadka ma ahaanin ilaahay waa u bayaaminayaa labada qoloba in ay calfan doonaan ay heli doonaan ifkan wixii ilaahay u qadaray maxduurna maha maxduur maxduurku waa mamnuuc marka dhaa baa la akhriyay dhaa maxduura oo daala si aanay kaaga eegaan undura eeg nebi maxamedow kayfa sida fadalna aanu dheeraad siinay bacdahum dadka barhkooda calaa bacdin baanu kan dheeraad siinay ummaddu kala dheeraad bay leedaha arsaaqadii adduunyada iyo cadaagii laguma simina way ku kala sarreeyaan tafsiilkanina mid maal buu noqdaa mid cilmina wuu noqdaa mid cudud iyo xoogna wuu noqdaa mid caqlina wuu noqdaa oo ummadda isku wada caqli maaha ee qofna ilaahay mustawa saru caqligiisa ka dhigay midna meel hoose dadku waa kala tegsan yihiin calaa bacdin way kala dheeraad leeyihin mid waliba la dheeraadkiisa waa ku imtixaanin walaalaakhiratu baa ilahay uhi ta dambe oo jannada ahi akbaru darajaatin tii weyn weeye xagga darajooyinka aakhira darajooyinkeedu way weyn oo akbaru tu weyni badan weeye tafsiilan xagga dheeraadsiinta aakhirana waa la kala dheeraad leeyahay jannaba ha la wada gale yaa macnaheeda waxa weeye akbaru ayaa laba jeer aayadda ay ku celisay akbaru darajaat wa akbaru tafdiilan halkan waxba dadka ha eegin oo ha u indhataagin waxa ay hayaan dadku ee ee lagu fadilay tafdiilka asalkii waa kaa laa tajcal akhlaaqiyaadka cajabta badnaa haddana ilaahay uu sheegaya ummada ummada ay ku noqon lahayd iyo adaabtii faadilka ahayd usuul alakhlaaq ummahaat alakhlaaq laa taj markaa waxaa kaloo nasku bayaaminaya insaanku intuu ifkan joogo inuu xuquuq fulinayo xuquuq lagu leeyahay xaq lagu leeyahay ayuu u nool yahay inuu xaqiijiyo iskama noolo oo iskama cunayo oo iskama raaxaysanayo une bal xuquuqdan eeg see u kala weyn tahayna eeg iyo see u kala horaysa waqadaa rabbuka ilaahaagu waxa uu xukumay an laa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane keligii cafwan laa tajcal maca allah ilaahay hala caabudin ilaahan aakhara ilaah kale waa shirkigii shirkiga waxa la idhaha ka duruq ilaahan aakhara unbaa lagu yihi waa tankiir wuxuu doonayaba ha ahaado فتقعد دبيتنا فريسة مذموما لدو عيبيسا مخذولا نقول دريستي أدى إلهي كدركتو عيبي عير باسوكا درمي دونتا وحكا مجر قفتا هذا عيبي عير باسوكا درمتي على مركا مذموما نوع عيب مخذولا نوع عيب يواد قول دريست لا أسيسك الراعي أدى إلهي كدرك وقضى ربك إله قوح حكم أن لا تعبدوا إلا إياه إسيقا مويا إذا نعيدك لا عابد cibaado dhan walba inta qur-aanku ka warramayo xadiidka wixii ilaahay lagu cibaadaysanayay wabilwaalideyn ixsaana labadiidin dhalayna inaa u samafashaan labadiidin dhalay waa xaqa labaad wey xuquuqda lagu leeyay ka mid a aabbiyo hooye wey qofka labadaa kasoo dulbooda ee u samafali waaya khayr kaleo laga sugayaa ma jiro waayo dee labadii iska dhalay asalba u ahaa inuu ifkan yimaado kol hadduu ixsaan waayo rajo kale ma leh kolkaa ilaahay wuxuu sii tilmaamay xaaladaha ay waalidku aad u baahi badan yihin oo wuxuuhi imaa yabluqanna hadday gaadhaan cindaka agtaada alkibara weynaan iyo gabow axaduhumaa midkood hadduu gaadho aw kilaahumaa ama labadoodiiba ay agtaada ku gaboobaan falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin uf baa laydin yidhi ha odhan waa ereyga ugu kooban macnaha cay iyo waxyeello kale iskabadaaya uf ha odhan واسم فعل مضارع عليه أتضجر لكما والد كره يا عوران ولا تنهرهما هنا هروف وها قول قول وها وعد تبلين وقل لهما واحد كتد هذا قولا كريما هذا الدبعسا أو وناكسا كفرحية وقلب قود الدجية واخفض لهما واحد الدبعسا جناح الذل قرب كدلية بالك الدبع سوي shimbir baa laguu shabahayo markuu aada ugu naxariisanayo dhalihiisa yaryar iyo ogxaantiisa saasuu baalasha uu kala kaxeeyaayo uu kusoo ururiyaa isagoo u naxariisanaya naxariis buu muujinayaa markuu saa dhibaatada uga ilaalinaya garba garabka dabacda san u laalaadi min araxmati naxariis awgeed aada u naxariisanayso gacantaada iyo kuka kanaani waqul waxaad tidhaahdaa rabbi irxamhumaa ilaahay labadan u naxariiso kamaa rabbayaani siday ii koriyeen رحيم صغيرا أنيقو ير إلهي أولا بضن النحريس سيدا إيكوريين سيدا إيكوريين إلهي أولا النحريس مركا ألقى وحا ما أولا الناس وقل رب ارحمهما كما رحماني سيقول النحريسين لكن وحا كما ربياني مركا مركا حصوصا مدن وحوي تربيتي وقيمها تربيضها إلا بهذا آيات أي بياني والد وحقوبة كيسة النحريس قرمة مركو ربيي markaanu rabaynin naxariisba uma hayo wax naxariisii ma jirto weligiiba afka wuxuu guro ha dhergiyo haddaba ordee laakiin kol haddaanu tarbiya siinin isagoo yar umuu naxariis marka midka lagu xusuusanaya waa qofkii ay qof ka dhigeen ee ay tarbiyeeye saasuu ku xusuustay waalidka ducada lagu ducaynaya ka mid tahay marka sidaasaa qur-aanka kariimkaah oo ugu dardaarmay weladkii waalidkii macnaha dad kuwii kuuguba dhowaa oo aabihii iyo hooyadiibaa sida lagugu dardaarmay iyagiina si gaaraa loogu dardaarmay iyadoo adiga lagu dardaarmayo ilaahay baa markaa adoomaha mid walba ka kale uga naxariis badan saasaa nasku laga faaidaysanayo dee waalidku kollayba aakhiru zamaan kolkay gaadhana inkaarahaasii badanayo dee axaadiidta cuquuqa aad u badanayso nin baa jihaad ku socda nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey waalid ma leedahaagu fa fiihimaa fajaahid buu dee labadu la dagaal macnaha korintooda unaxariisashadooda iyo la dadaalkoodaaba dagaalaba marka halkaasu dagaalka ka galbuud marka ale wuxuu lahaa jannadu hooyooyinka adimadooda ayuunbay ku hoosirtaa lagala baxo rabbukum ilaahiinu aclamu aada buu ogi badan yahay dadow bimaa fii nufuusikum waxa nafiina ku jira nafiina waxa ku qarsoon ilaahay unba aada u ogsoon in takuunuu saalixiina haddaa wanaagsan tihiin fa inahu rabbi kaana wuxuu aaday lilawaabiina kuwa isaga in badan u towbad keenaya kafuura mid u dembi dhaafaya arrin aada u cajab badan weeye ilaahay wuxuu ku leeyahy inaad ismacaanaynaysa iyo inay kaa dhab tahay alla wuu ka ogi inuu qofku dadka istusayo oo raxiim uu iska dhigayo munaafiq yahay iyo in kale ilaahay wuu kaa warhaya waati sii haddaba xuquuqdii baa lasii wada aada xasilinayse waati waxaad u qudhaayood siisaa dal qurbaa ka dhawaalaha xaqahu sii xaqahu wixii uu kugu lahaa ilaahay uu kugu ballamiyey walmiskiina ka baahanna siiyo bulshada ka mida iyo wabna sabiili ka socdaalka ah walaa tubadir ha filiqtamin tabdiiran daadaalin oo xoolaha meelaan ku munaasib ahayna ku bixinin sidaa weeyo dadka dee intii kugu dhoweyd baa laga bilaabay waxbixinta ilaahay baa addoonka aan ciriiri gelininba hadii lagu idhaahdo waxbixiyo imika xaggan dambe laga bilaabo ka waran musaafirka ku bilo oo miskiinka ku xifsii oo yatiimka ku xifsii oo waalidka iyo kuwaa dambaysii haddii qofku uu yar jeejeesan lahaana wuxuu odhan lahaa waran maa laga bilaabo kuwan igu dhow kuwanaaba sii baahan be su-aaluhu waa kuwa had iyo jeer u bata bal ka war haddaan waxaa bixiyo aan siiyo walaashay aan siiye kana kan u ahay ilahay iyagiibaabu uga soo bilaabay wuxu hi balanta kuwan kusoo filow dadkuna dee uu isku wada xidhay nib walba intay ku dhow mar kusoo filaada way isku soo dhodhowaan marka tabdiirku waa maalkii oo aad ku bixisa meelaan ku munaasib ahayn tabdiirka waxaa lagu kaloo lagu tilmaamay wixii aanaad ka maarmayn aad u baahan tahay ood bixiso ina almubadiriina kuwa wax saydhaya dhaqaalaha ku xun kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaaiin shayaaiinta walaalahooda wa kaana shaydaanuna wuxuu ahaaday lirabbihi ilaahiisa kafuura mid ka gaaloobay waayo walaaltinimo shaydaan maxaad u malay walaaltinimo shaydaan maxaa laga faa'idaystaa waxaa laga faa'idaystaa waali iyo wareer iyo gaalnimo sidaa ilaahay u caddeeyey marka tabdiirka ugu weyn bay ka mid tahay adigoo maalkii ilaahay uu kuu dhiibee lagu imtixaanaya ummaddu u baahnayd ehelkaagu u baahnaa ku marqaama oo dabeetana dhan walba u rida oo qiiq iyo qarmuun ku baabi'iya oo afuufa ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin miyaad nagu qancin karaysaa ood odhanaysaa marqaankaaga iyo wareerkaaga iyo qaylkaaga iyo qarxintaada iyo buufiska waxaasoo dhan marka la isku daro wuxuu yahay danbuu tayda iyo ta ummadaba u yahay ma odhan karayo xaqiiqatan wax dee qofna uu ku doodi kara maaha waa ibtilo mudan in laga hado way dhacdaa qofkii mararka qaarkood inaanu waxba hayn waxna la soo moodo ilaahay baa taa xaliyo waxau ihi waimaa tucridanna haddii aad kasii jeedsato canhum dadkaa lagu yidhi waxsii haddaad kasii jeedsato oonad waxba siinin ibtiqaa'a raxmatin adigoo naxariis sugaya min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka imanaya ila qofku inuu qusto maayo kollay arsaaqad unbaad sugaysa arsaaqadaasoo tarduuha aada rajaynayso faqul waxaad ku tidhaahdaa lahum dadkaa lasoo sheegay qawlan maysuuran faqul lahum qawlan maysuuran hadal dabacsan ku dheh hadal dabacsan adiga oo marka aan waxba haynin haddii ay kuu yimaadaan oo icraabkanina maaha inaad afka ka marooriso raacidna kuma fasirin oo aad kasii jeesato qofkii wax kuweydiistay maaha laakiin waxa weeye qofkii meel hood doonaysa hadal ma mara baa la yidhi haddaanad u dhiibin kollay waad kasii jeesatay un isaga oo waxba mar haddaanad waxba u dhiibin wuxuunaad ka dhigan tahay adiga oo kasii jeestumay ka dhigantahay isaga marka haddaanad waxba siinin weeye iyada oo waxay ka turjumaysaa marka ibtiqaa'a raxmatin min rabbika tarjuuha intaa kolka laysu geeyana waxay tilmaamaysaa adigoo faramaran ase sugaya nicmada ilaahay oo qofku markuu faqiirka yaa ama uu faranbaranya wuxuu bixiyo aanu haynin kollayba ma quusanine wuxuu rajaynayaa un wax uu helo qowl maysuura u dhaho dee hadal wanaagsan un ku khaaraji qowlun macruufun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adaa hadal fiican un ku khaaraji isaguna wuxuu doonaya ha yidhaahdo miskiinkii allaa kariimtu way kala xanaaqaan kolley haddaad tidhaahda allaa kariim oo uu xanaaqo waxba hala sii wadin hala la dagaalamin hana caayin hana caayin adugu faqul lahum qawlan maysuuran aimada qaarkood waxay ku fasirayaan haddii adigoo nicmo rajaynaya iyo naxariis iyo maal ku iman doona ay ku soo waxmoodaan dadkaa lasoo sheegay u ballan qaad oo hadal maysuura ku dheh dari ha inoo ahaato bisha kadib bil kadib ha inoo ahaato siduu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waqtigaas leba waxbaad helaysa macnaha marka anada waxay laftigeeda ballanqaad waad bixin kartaa oon ahayn dee kii la iskaga khaarajinaye dadka la shaxaada siba mararka qaarkood mas-uuliyiinta iyo dee mushkilad baa dhacdo dadka meelaha wax ka dayaan siyaasaddii iyo mas-uuliyiintii baa ka mid ah oo qofka waxaa la odhanayaa madax noo noqo dabeetana noo dhiib markaa qaarkood baa intay u ballan qaadaan yidhaahdaan miyay ballanta beentii uga daraysa iyaba uu kusii dhaqaajinayaa une taa maaha laakiin waxa weeye turuna weeye tani turuna faqul lahum qawlan maysuura walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidho ilaa cunuqika qoortaada bakhiil ha noqonin wey waa goorta sidaasoo kale loo isticmaalaa waxa weeye qofka markaan waxba bixinin walaa tabsudha ha fidinin kullal basdi fidin dhammaanteed oo wixii aad haysay oo dhan ha wada bixinin kaad adigu baanayd kii carruurtuu baanayd ha wada bixinin fataqcuda dabeetana aada fadhiisato maluuman maxsuuran maluuman adoo lagu canaanta maxsuuran oo lagu faramariyey labada wasfi way u kala noqonayaan walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika maxaad raacin fataqcuda maluuman haddaad gacanta iska laabato dadkii babceeda uga dhex bixiyo waa bakayl baa isu bixi fataqcuda maluuman waa lagu canaanan walaa tabsudhaa kula albasdi bixiinaha wada hurgufin alla faxana oo dhani fataqcuda maxsuuran markaana adiga oo faramaran baad yuurusan doontaa cadilan waa wuxuu isticmaalo waayo ina rabbaka ilaahaagu yabsudu ridqa arsaaqada wuu ballaadhinayaa liman yashaau cidduu doono wayaqdir wuu ku cidhidhayaa ay calaa man yashaa cidduu doonana waa ku yaraynayaa inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoomihiisa khabiiran basiiraa mid xogaaluho arkaya aayaddu waxa weeye midna ilaahay waxba uma waayina imtixaan baa jira khabiiran basiiran waxay tilmaamaysaa armu ku wanaagsan yahay ama waaba jirtaa waa xaqiiqee mid waliba sida loo qadaraanu ku wanaagsan yahay ka lagu yareeyey iyo ka loo kordhiyeyba taasu ku wanaagsan alla waxa uu ka warramay xuquuqdii iyo waajibaadkii iyo waxyaabihii dadku ay isku lahaayeenoo waxa le walaa taqtuluha dilina awlaadakum ubadkiina dadow khashyata imlaaq faqriga gaajo ka cabsigeed duruuf baa jirta xasaba zuruuf ha odhani oo duruufa u dilina carruurta imlaaqu waa gaajo idinkoo ka cabsanaya naxnu narsuquhum wa iyaakum annagaa arsaaqaynaba ilaahay uhi iyaga iyo idinkaba labadiina qolada anuunba afka wax idinku guraye waxba ha ka dayrinina horinina waxba isku soo ururaya isku soo dhalaalaya ina qatlahum dilkooda ubadka la laayaa kaana wuxuu ahaaday khid-an dembi dembi buu ahaaday kabiiran weyn waa gef aada u weyn khidan maaha kii khata ahaa ee qofku aanu dembiilaha ku ahayn maaha laakiin khidan waa ismi kabiiran weyn dembi weyn weyn ubad soo la laayo ama kan iska joogaha aado ama kii abooshanka lagu sameynaya caloosha laga soo ridaya ha aado ubadku waa isku wada mid walaa taqrabu zina baasha sinada la idhaana ha u dhawaanina ha u dhawaanina macnaheedu waxa wey kahortag sameeya maxaa keeni kara waxaa keeni karaa sida dee islaamkuba waxyaabaha uu xaaraantinimeeyo sinada muqadamaadka wahe ka horeeya o dhan muqadamaad iyo maqaasid baa jiray arrinku waxa uu leeyahy foore cirkuba fuur uu leeyahy waxyaabaha fooraha wa ayaa la iska ilaalinaya eegmadii xaaraan tahay iyo taabashadii xaaraan tahay iyo sheekadii xaaraan tahay iyo khulwadii xaaraan tahay isla gooni noqoshadii macnaha waxyaabahaasoo dhan oo islaamku uu xaaraan ka dhigay saad qur-aanka ka akhrii karayso walaa taqrabuu soo ayay soo gelayaan laakiin intaa la sameeyaaba dee dabkii wuu huray inahu bahalkaa sinada la idhaahdaa kaana wuxuu ahday faaxishatan foolxumo wasaaa sabiila wuxuuna u xumaaday waddo la maro dab waddo uu ku wada xidhiidho taasaa u xumaatay buu ilaahay ila ilahay isagaa yaqaana waddada lagu halowey inta lagu halaagsanayay markaa dee ka tegidda ha u dhawaanina waa kasii ha samaynin ha u dhawaanina waa kasii xeeldheer ka hortagaasaa kolkaa lagu dadaalaya saasay tahay oo dee almadaahib alibaaxiya madaahibteeda wax waliba waa noo mubaaxa waa dimuqraadiyadoo dadku wuu xiro waa rag iyo dumarkuba waa xiro waa la reer magaaloobay tamadun baa jira iyo taxadur waa adiga arkayo aayadan ay gidaarada ku qoraan iyo boodadka iyo laakuruusarada ay wareejinayaan aidiska ha la iska ilaaliyo laakiin maxay raaciyaan kondhamka ha la gashado subxaan subxaan allah waa arrin aada iyo aada u yaab badan in dad innaga ahay ay kula shaqaynayaan sinada sida la ysaga ilaalinayaa iyagu ma arkaan in galmo xaaraana la daayo laakiin waxay kuleeyihiin bahalkaa ha la yska ilaaliyo cinjirkaasun ha la gashada bay kuleeyihiin subxaan allah oo khulwadii ha jirta rag iyo dumarkii isla gooni noqonaya kuwii isla ciyaaraya ha jira ee isdhex maraya laakiin haddana iyada ha la yska ilaaliyo waa waxna inoo qala mindiyahana qariya ma isqabanayso taas markaa foolxumada sideeda in looga fogaado wey gaalana inagu waanin mayso innaga aayaadkeena qur-aanka inagu ilaahay baynu ka qaadanayna ilaahay baynu ugu cibaadaysanaynaa wixii xaaraan ah aynu ka tegayna waa halkii rasmiga aha ilaahay inoo inoo soo dhigay wey qofkuna sideedaba hadduu uga tago waxaan cudur baad ka qaadi ma aha shay cibaada taas lama idhaado laakiin waxa waa inuu uga tagaa daacatan lilah isagoo ilaahay ku adeecaya oo ilaahay ka tala qaadanaya walaa taqtulu nafsaha dilina allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu mamnuucay dilkeeda ilaa bilxaqi oo lagu dila mooyaane taasina waa arrin weyn oo qofku xuquuqda uu leeyahay xaqa ugu horreeya weeye xaqulxayaa inuu noolaado haddii naftiisa loo daya waa waxba kale loolama haray waman qutila qofka la dilo madluuman iyadoo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waxaan u yeelnay buu ilahay yidhi liwaliyihi kii xigtada u ahaa sultaanan awood baanu siinay awooddaasi waa maxay nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam waa in gacanta loo soo geliyo kii dilay oo la idhaa kan weeye xigtadaada kii dilay hebelkii ay walaalahaydana mayna kaagi aha dabeedna sultaanka wuxuu nabigu ku fasiray saddex arrimoodba inuu qofkani xaq u leeyahy inuu qisaasto iyo inuu maka qaato iyo inuu idhaahdo waan ku cafiye dhaqaati sidaasaa wax ku bogsadaan laakiin bustaynta aada arkayso ee odayaashu koofiyadda dheer ay usoo qaadanayaan ee odhanayaan reer hebel haddaynu xeeri nooma ahayn wax la isu qisaase dee aan sawasawayno ama ha la iska ilaawee muddo waxaan ha kala maqnaadeen waa milil guudkiiyo galaal ka qarxaya xaqaa'iqa in loo noqdo oo ilaahay laga qaato weeye sultaankan la soo celiyo inta sultaankaasi maqanya xal jiri maayo waa xurgufo boqol sannadood kadibabaa qarxaya konton sannadood kadib labadaa reer aanaa dhex taala waxaan oo dhan waxaa bogsiin karaya saddex qof laba qof oo labadaa reer ay kala qisaastaan ama sultaankan la soo celiyo xaqaa'iqa dhabka ayaa laga booday ilaahay wuxuu ihi falaa yusrif waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaana weligaa sultaan baanu siinay iyo awood baa gacanta loo geliyay baa ilaaha wuli haddaba falaa yusrif yuu ku xadgudbin filqatli dilka yuu ku xadgudbin qofkan isaga ahee soo hadhay wey kii dhintay maaha kan soo hadhay awoodda la siiyey dilka yuu ku xadgudbin sababtuna waxay tahay innahu isagu kaana wuxuu ahaaday mansuuran mid loo hiiliyey ilaahay baa u hiiliyey oo dowladda u hiilisay oo muslimiintaa u hiiliyey ilaa madluumkaynu ag taagannahay marka kolka loo hiiliye sultaankii la siiyey layidhi hebelow saddexda yamaad yeeli ayaa muxuu yidhi magtaan ku raali noqday wuu iska busaaradaysta ka soo qaado magtiibuu qaatay kordha buu laba kacleeyo wuu dilay kiibuu dilay qad asrafa fi lqatli markaa muxuu sameeyey dilkiibuu ku xadgudbay mansuurnimadiina si xun buu isticmaalay hiilintii loo hiiliyeyna dhinac xun buu uga faa'idaystay mar hadduu ma ku raali noqday ama wuu cafiyey markaa uma banaano tallaabo kale isagaa la qisaasaya markaas falaa yusrif fi lqatl dilka uu ku xadgudbo waxaa noqonaysa kii wax ka dilay mid aan ahayn oo uu dilo taasina waa israaf fi lqatl muxuu kani u geystay isku qolay ahaayeen socon mayso walaa taqrabuu buu ilahay yidhi ha ha u dhowaanina cunistaayo maalal yatiimi xoogaha xoolaha agoonta ilaa bilatii hiya axsanu arrintii wanaagsan oo ugu dhawaataan mooyaane xataa yabluqa ashuddahu jeeruu gaadho wakhtigu isku tuntay ee uu mudakarayo wakhtigu qofkani mudakar ama xilasaamad noqday mooyaane in ka horaysa ha u dhowaanina wakhtigaa kolkuu gaadho dee waad u dhowaan kartaa isii baad odhan kartaa wuxuu ku siiyaana waa sax marka ilaa bilatii hiya axsanu waa maxay oo adigoo ugu shaqaynaya adiga oo la jecel inuu maalkiisa horu maro oo uu kaaga filaado adigoo ka qaata mushqaayada qaarkeed haddii aad dee faqiirta akhlaaqda iyo adabta wanaagsan ee ummad ummad ku noqonaysaa waa kan eeg waa arrimo ijtimaaci iyahoo iqtisaadi iyahoo siyaasiya ayaa qur-aanku uu ka warramaya wa awfuu bilcahd ballantana oofiya baa ilahaw ina alcahda ballantu kaana mas-uulan mid la weydiinaya wey cahdiga laftiisi baa la odhanaya hebel miyuu ku fuliyey cahdigiiow dee amahaabuu odhan ama maya hebel ballan buu qaaday ballan ummad loo qaaday ha aad mid qoys loo qaaday ha ahaat mid qabiilo loo qaaday ha ahaat midaad caruurtaada u qaaday ha ahaat midaad saaxiibkaa u qaaday ha ahaat alcahd waa cahd wa awfuu baa ilahay uli waxaad dhamaystirtaan alkayla miiska waa galaan miiska idaa kiltum marka aad miisanaysaan markaad miisataan wazinuu waxa aa wax ku miisaans waxaa wax ku miisaantaan bilqisaasi almustaqiim kafada toosan ama kiilo saxa qisaaska labada loo isticmaalo qisas iyo qisas aynada quraanka socda akhriyayaan macnaheedu mid sax waxa lagu miisaamo weeyo mid diistiisan ama quruur xibad laga daadiyo la yaan dadka laga hoos tusi waxa weeye kafaduna waa inay saxtay tala saarayana waa inuu saxi dalika arrinkaasi khayru wuu idiin wanaagsan yahay ay fi dunya adduunyada wa axsanu isagaa wanaag badan ta'wiilan mustaqbalka dambena adduunya iyo aakhiraba saasaa idin fiican haddaad doonaysa inaad dhaqaalo kordhiso xalaashu ku kordhaa aakhirana saasaa kugu fiican cinda allahi wa cinda annaas adabtii akhlaaqda wanaagsan oo al- alla inoo jeexaya eeg walaa takfuha raacin baa laguidha hadabagelin maa shay laysa laka bihi cilmun waxaanaad aqoon iyo ogaansho toona u lahayn hadabagelino ha isku hawle macnaha malamalayna waa la yidhi buu yidhi baa la yidhi yay kaa noqonin xaajadu hebeltaba halkaa wuu sii gelayo waxaasaa uga jeeda ha odhanin hebel halkaasuu maro waa laga sii dambeeyey ha odhanin walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaan diin ahayn diin ha ka dhigin walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun markhaati beena ha furin dad ha ugu kala heelinin si aan garsoor ahayn waidaa qultum facdiluu walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun fatwo aanad waxba ka ogeyn ha bixin oo diin waxaad ka sheegtaa wax daliilood ku qanacsantahy ama xaqa ha ahaato dhan walba waa noqonaysa ina samca baa ilaahay uhi maqalka walbasara aragga walfu-aada caqliga kullu ulaaika intaasoo dhammi kaana wuxuu ahaaday canhu mas-uulan xaggiisa mid lawey la isweydiin doono ilahay intan oo dhanba isagaa kugu rakiba qiyaamaha wuxuu ku su-aalayaa maxaad ku qabatay agabkan maxaad u adeegsatay de maxaad odhan bal hadda ka fikir jawaabta walaa tamsiha walaa tamsh ha soconin fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan adigoo leedoonayo oo isjejerinaya oo isqaadqaadaya ilaahay laysuma xariifiyo adigoo ismaroorinaya socodkaagii ka tega kibirowli saaad arkaysa gaalada dadka muslimiintaa ku kibraya ama qofkii oo isbooda waxaanu ahayn marka maraxu waa socodka maca kibirka inaka adigu lan takhriqa alarda baa ilaahay uhi bal hadda si ilaahay addoonkii ula hadlaya eeg dhulka kala dillaacin mays walan tabluqa aljibaala buurahana gaari mays buulan dherar ku gaari mays dhulkiina maad kala dillaacin buurtiina dherar kumaad gaarin macnaheedu waa maxay intaad tahay dhaafi mayse marka had iyo jeer qof laga fadhii waayo digdigtiisaa la idhaahdaa warshaarkaaga dhaafi maysida iska joog macnaheedu waxa wey imika intaad tahay dhaafi mayse heelow bararina mayse kala bixina mayse sida balastiga iyo cinjirka intaad tahay unbaad aadama yaroo ducuf oo tabar daran baad markaas saasaa ilaahay waddoonkii u qanciyay kullu daalika baa ilahay uhi kaa la idiin soo diiday dhammaantii kaana wuxuu ahaaday sayi-uhu xumaantiisa xumaanuu leeyahay baa la idinku diiday cinda rabbika ilaahaaga agtiisa makruuhan mid laga nacay wey waxaasoo dhan waxaa laydinku diiday xumaanuu leeyahay halkaa waxa kaaga cad wax ilaahay uu inoo diiday khayr kuma harin wax ilaahay uu inaga xaaraantinimeeyey dawo iyo calaf iyo wanaag kuma harin yaan laga daba dhicin kullu dalika kaana sayi-uhu cinda rabbika makruuhan foolxumuu leeyahay oo ilaahay u nacay dalika intaasoo arrimooda laydiin soo sheegay mimaa awxaa ilayka rabbuka ilaahaagu wuxuu idin ku waxyooday wey adiga nebi maxamed oo min alxikmati xikmad ah xikmad ah waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar ilaaha ilaah kalaha la caabudin arrinka ugu culisi waa kaas fatulqaa dabeetana waxaa lagugu tuuri doonaa fii jahanamo naarta la idhaahdo maluuman madxuuran maluuman adiga oo lagu ceebeeyoon ceebi ku harin madxuuran ay malcuunan oo lagu nacdalay oo lagu fogeeyey waxaad arkaysaa xuquuqda ka ugu weyn iyo cadaaladda ta ugu mudakarsani waa ilahay xaqiisa la siiyo kaasaanu kusoo bilaabay akhlaaqiyaadkan iyo waajibaadkan qofka la faraya iyadaana lagu khatima afa asfaakum rabbukum ilaahaynuma wuxuu idiin doortay dadow bilbaniina wiilasha waittakhada min almalaa'ikatina wuxuu ka dhigtay inaatan dhadig miyaa inakum idinku lataquuluuna qawlan cadiima hadal aada u weyn oo ceriyo dhulballa qarxi gaaray dembiga uu leeyahay dartii ayaa tidhaahdeen annaguna inamadaanu leenahay ilaahayna habluu leeyay tilka idan qismatun viisa taasi waa qayb gardarro ah walaqad sarafnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu cadcadaynay oonu iftiimin oonu dhegdhegnay fii hada alqur'aan kitaabkan dhexdiisa kulla shay yaxtaaju ilayhi lbashar wax kastuu dadku ugu baahan yahay waanu idinku cadcadaynay bal intanun dib u eg lagu soo faray diinta kale iyo kitaabka kale iyo nidaamka kale laga helaya waa kii qaanuunka haddaynu tusaale usoo qaadano cuquubaadka ama xuduudda ama dhilkoo kale dowladahan iminka horumarkii oo sheeganaya xadaaradda qayb qaybo badan oo kamid a sida day britaaniyadan oo kale iminka eelo dimuqraadiyad baanu soo waaridaynaa ingiriiska waxa weeye booliskaad usoo sheegaysaa qofkii waxaad leedahay warde wii cabaysta wuu igu ridayaa qorigii boolisku muxuu ku leeyahay dee horta ha ku dilo markuu ku dilun baanu dee qabanay iminka muxuu sameeyaanu ku qabanaa dee qofka xorriyadiisa laga qaadi maayo waa iska xor wey qorigiisa uu iska sitaa kow oo markuu aakhiro u caraabe uu dhinta maxaa uga dana haddii lasoo qabtiyo haddii la xidho subxaana allah arrin aada u adag wey ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم با إلهي وما كردين إلا نفورا ديد موبودتك وكردية قرآن في بشان ما لهين قل وحاكد لو كان معه هدي إلهي أي وهل لهايين آلهة إلهيالك لهدي ألا لكر لهايين كما يقولون السيدة إليهم قالوا إذن هدي تاسي تري تري لهاي لبك قوي راتسن لهايين إلهياشا كلا إلى ذي العرش كعرش جلس سبيلا وضع أي أمر لهايين أي كلا مرمان سبحانه الله يسقاه فن وتعالى وانو كسر رأي أما يقولون وحي دلدليان الشيقيان علوا كبيرا وينان يسرين أدوي قاتلك الدليل كعقل قال لغو صادق دليل كعقل قواك الدليل عقل قال نسكو حكفر يانا عقل يانا استعانو استعباف الدليل واحد كان معروف waxa madaxtinimada iyo maamulka la yiraahdo iyo wada lahaanshaha iyo hogaaminta hadii tacadud yimaado kirow haduu yimaado oonay meel ay ka goodaa jirin takhaaluf baa ku xiga in la murmo takhaalufku marka uu yimaadana waxa ku xiga tafaasud in wixii ay kala daadaan oo ay baaba'aan ayaa ku xiga haddaba haddii laba ilaah iyo wax ka badan ay jiri lahaayeen ka u weyna carshiga leh cid ku qabsataa soo bixi lahayd kolka uu er ciddaasi ay ku qabsatana lafasadat isamaawaatu walard sida aayadda kale ku sugan cir iyo dhulba sidan uma jireenba waxbaba iskuma hagaageena way isku yaaci lahay ilaan ku dhufabu ka kalena odhan lahaa dhan walba ha seegto dhagle ku shub dhan walba ha lagu qade sida macruufka ah hadda had iyo jeer wixii wax wada leh ee kaga timaada subxaana allah idan laftaqow ilaa dilcarshi sabiila tiina may jirin wax fasaaday ma jiro waxoo dham siduu ilaahay ugu talagalay u socdaa waa adiga arkayo kaalandarkaa iyo baalkaa yara taqwiimkaa dusheenna ku qoran bani aadamku ilaahay tadbiirtiisa wanaagsana ay uga barteen iyagoo ku soconaya ayay bilaha iyo sanadka iyo maalmaha iyo saacadaha sii qoreen wax isweydaaranayana male ilaahay siday uga barteen unbay qoreen sidii baanu ku wadaatay rabbi tabaaraka watacala wax isweydaartay ma jiro tusabbixu lahu ilaahay waxa u tasbiixsanaya asamaawaatu sabcu samooyinka toddobada iyo walardu dhulka iyo waman fihinna inta ka dhaxaysa tasbiix ilaahay bay wadaane la socda وإن من شيء شيء ما ترى إلا هدو ترى يسبح بحمده إلهي بو تصبح سنة يا مهد نقيسنا وكدريا ولكن لا تفقهون وإذا قرن كرين وإذا فهمين تصبيحهم سي إلهي بو تصبيح سنة يا إنه إلهي كان وحو هذا حليما مد القاب بضنا وقفورا دنب قدافة مركا تام عنه هيدو وحوي وحانا تشيخ تشيخ لها هي كون كان كلاعدة دول له مد ولا تصبيح بوضع mid bari mid bad ku jira iyo mid bari ku jira iyo mid buur saaran iyo mid noola iyo mid aan noola ahayn tasbiixdanina laysat tasbiix alxaali walaakinaha tasbiix alqaal maaha inuu u dhigan yahay hab uu tasbiixsan lahaa laakiin waa mid hadal ah sidaa ilaahay uri weydaan fahmayn ee waa wax lagu dhawaaqayo ilaahay saasuu uga warramay tabaaraka wa tacaala in addoomihiisu ay u heelan yihiin hadday jiraan midhmidh liita oo jiniga insi ka mid ah oo iyagu ilaahay tasbiixdiisii iyo mahadnaqiisa diiday saasaa looga badan yahay ilaahayna marnaba uma baahnaa laakiin waxaa laydinka warramaya in xagga loo badan yahay khalqiga ilaahay u badan yahay aydaan ka dhicin in raacdaan allahu aclam